kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan iyo si walba maqalkeenu idiin soo gaaraya waxaan idin leenahay ciid wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka salaamaha iyo ciidda ee raadiyo berula
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay coronavirus sidoo kalena loo yaqaano covid sagaal iyo toban u aragtaa halis caafimaad oo caalami ah coronavirus waa fayras naf mareenka ku dhaca oo si fudud ku faafi kara marka la istaabto waxa aad halista qaadista covid sagaal iyo toban ku yarayn kartaa adiga oo si joogta ah u nadiifiya waxyaabaha iyo oogooyinka inta badan la taabto meelaha loo baahan yahay in si joogta ah loo nadiifiyo waxaa ka mid ah daarademiyaha gacanka albaabada musqulaha iyo qasabadaha suuliga haddii aad aragto inuu shaygu wasaqaysan yahay marka hore saabuun biyo iyo nadiifiyo guud ku mayr oogooyinka si buuxda u nadiifi ku dadaal in qolalka ay hawo ku filan helaan xog intaa ka badan si joogtaha ugala soco wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya xusuuso qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista coronavirus
wahagaagdhegeystayaal halkaasaynu kaga gudubno fariintaasi wacyigelinta coronavirus waxaad ka dhegeysaneyseen muujada fm dherkeedu yahay siddeed sideed dhibic sideed magahertis barnaamijka salaamaha iyo ciidda waxaa idinla socodsiin doona anigu haadan cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed cabdi saney intaansa gudagelin dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskiida afurka
beerkaiyo wadnahayo bogaalka gaataaliyo inuu yahay dircasha ku been baan u haysi webigu butaaco biraha waraabsho dukubaas ku jiifo isa ubaas buuxsho badarkiiyo galaydhi laga tuure baarko anabkii bislaado buladiyo qoyaara raguwa beriiso beelugu bujooga sow berita mahadkii beelad weyne maankeedi webigu bujaaco beeraha waraabsho dukubaas ku jiifo saubaas buusho badarkiyo galaydii laga tuure baarko alabkii bislaado buladiyo ciyaara laguwa beriiso beelugu bujooga sow berita maadkii beelad weyne maankeegi danka bari magaalada rooboqora joogto yadahadla goodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhagmiyo danka bari magaalada rooboqora joogto yadahadla goodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhagmiyo ima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso markanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho ugu seele maan baran ima boqontaa joogo baalgoraylaamodo baarkana xasaankeeye bidix midigiis gaaro bulxad lagu xiideeyo bar ku sheexanayso barkanaysa qaaro buwanaysa baalo igu beesilaasho uu ku deele maanbaran bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bidaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taali yalulata guudkood bartankee dhamaay sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogi may oran sow bayd go-ay sow bayd go-ay ayguma bishaaray sow bayd go-ay sow bayd go-ay ayguma bishaaray maanta la baxayaa gursadii may oran maanta la baxayaa gursadii may oran maanta la baxayaa gursadii may oran maanta la baxayaa gursadii may oran waabteeyo socod beegsan maaye naabaaj caawe maxnaan shamaan oran بسيو صحوت بيت الماي انا باشعاو واحنا شمان رن صوت لي واسو وانو ورموكي سيدي مبيني صوت لي واسو وانو ورموكي سيدي مبيني towbadiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki kuule anaabaal kamaan korin towbadiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki kuule anaabaal kamaan korin juglaantii walaalagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno qulyow daraadii baraaq nuglaantii walaalagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno dhirimay xumaato batroolka daasho kawada bukoodo usan waaya maan oran dhirimay xumaato batroolka daasho kawada bukoodo usan waaya maan oran sowberiga waagiyo baqa kulu lexdoodii sowberiga waagiyo baqa kulu lexdoodii geed baaxad weyno bereriyo ballaarno beled weyn ku caano gabaaro ligeer hirkiisi mabiidhaansanayno waxankiisa yeedi wamaqlayni baaqi gabaaro ligeer hirkiisi mabiidhaansanayno waxankiisa yeedi wamaqlayni baaqi soorihi iyo laba foglayntii maa noqon beseeyo bacadkii maadeediman soorihi iyo laba foglayntii maa noqon beseeyo bacadkii maadeeliman sowgala baqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baadgee joogno umalayna beere soomaan baraarugin sowgala baqoolkii annakoo barwaaqiyo meel baadgee joogno umalayna beere soomaan baraarugin diya beena weye sowbaa la daymi baabuur lalaayo haaj baa limoodo banaanaaya buurdheer isma oranka boodo noqasow ma qiimay diya beena weye sowbaa la daymi baabuur lalaayo hajbaalemodo fanaanaaya buurdheer isma oranka boodo naftasow madiinay in banaadir joogo eled way la hayso waxaanay la qaadeen banaadir joogo edeed weyn la hayso waxaanay la qaabeen sow baadi doontee weli baadifaani sow baadi doonkee weli baadifaani मेरा बरारी शेर बुला अल्लाह बड़ी वही लगा शेर बुला अल्लाह बड़ी वही
heesaasi baladweyne ku luqeynaya fanaanka xasan aadan samatar waxay daafur ahayd barnaamijka salaamaha iyo ciidda idaacadda beerule ee magaalada baladweyne wadajanna waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo maxamed cabdisane iyo aadan cabdi axmed dhinaca farsamadana maxamed yuusuf cabdulaahi ahay noo jooga dhegeystayaal waxaad naga soo ekantaan telefoonka nambarkiisa uu yahay eber lix xali sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad naga soo ekartaan si barnaamijka aad noogala qeyb qaataan islamarkaana heladiin iyo asxaabtiinaba aada u salaantaan
sidaad sheegtaba dhegeystayaasheena maxamedow waa barnaamijka salaamaha iyo ciidda radio berol dhegeystayaasheena een, muddada aan hawada ku jirno barnaamijkan salaamo sida maanta ay u ciideen farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciiddii hore iyo haddii dhegeystayaal qaarkood ay jiraan waxyaabo fani ah oo ay nugula aadana weliba haddaan qash sii siino ciidan iyo ciiddii hore wax badan ay ku kala duwan yihiin Eh, baladweyne sidaad ka warqabtaba eh, sanadkii hore ama ciiddii maxaa lahda ciidulfadrigii eh, dadka ku nool baladweyne qaxaya ku maqnaayeenoo eh, magaalada biyo ayaa dhex yaallay laakiin ciidan waxaad moodaa inay tii hore ka duwan tahay eh, islamarkaana dadku maanta ay si weyn ugu ciideen eh, magaalada Eh, inkastoo dadku ay xoole iyo waxyaabo kala duwan intay eh, qasheen Mhm.
qof kasta uu guriga kasoo bixi lahaa laakiin waxaad moodaa in ciidan ay ciidihii kale ka duwan tahay aad iyo aad waa rajeynayna dhegeystayaasheena in ay si wanaagsan barnaamijka nagala qeyb qaadan doonaan waxaana naga soo wici karaan ebril xal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan
alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa kuwa
dhegeysta qadkaha telefoonka ku jira ayaan markana fursadda siinna halo dhegeysta halo asalaamu calaykum dhegeystaas aadana qadka telefoonka ayaa ka goay waxaan rajeynaynaa inta barnaamijkan ku guda jirna inuu dib noola soo xiriiri doono si barnaamijka uu nogala qeyb qaato islamarkaana eheladiisa iyo asxaabtiisaba uu u salaamo halo dhegeysta meel kastoo aad joogtaan eh, fiid wanaagsan ayaan hawadeed ka leenahay dhegeystayaal welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka salaamaha iyo ciidda halo dhegeysta
halo asalaamu calaykum waaleykum salaam soo dhawow walaal magac halkaad naga soo wacayso waa mahadsantahay maxamed cabdisan adig wala kula daadiinaya aadan cabdi axmed walaal fartamo dhamaan dhegeystayaal xaadinaya ciid wanaagsan magaca daafuuraayo waa sacdiye xaafad waa buun buundooyin ayaad naga soo wacayso sacdiya wanaagsan oo aniga ku leenahay sacdiya soo dhawow ayaa buundaweyn sidee maanta looga ciiday yaase salaami lahayd
waa mahadsantahay xaafadaasi raaxada weyn ee buundooyin laantan ugu suganahay si fiican ayaa loogu ciidi maanta farxadeeda si fiican ayaan soo koobi karaa ayaan kuleeyahay halkaan waxaan ka salaamaya anoo kufaaiidaysanaya fursadan qaaliga ay sida raadiyo beerlo hooyaday macaan aabixay macaan walaalahay dhammaantood waa salaamaya abtiyaashay macaan waa salaamaya ugu horaya abtiya cabdi axmed waxaayo iyo abtiya cabdiqaadir axmed waxaayo waan salaamaya hooyaday deere cabdulo waa salaamaya waxaan kaloo salaamaya habaryaashay safiya habar maryam habarhooda dhammaantood waa salaamaya habaritay raaxaan cabdulaahi waan salaamaya habaritay raaxaan abi waan salaamaya habaritay sacdiye maco waa salaamaya walaalahay waan salaamaya sida anfa daisa sharmaarka mukhtaar axmed cabdiraxiim hibo sahra farxiyo roora dhammaantood walaalay aan jecel waa salaama iyo walaalkay maxamed oo muqdisho ku joogo walaalkay cumar oo muqdisho joogo walaashay xamdi xayaati caruurtooda caasimada muqdisho ku sugan eedadii dhool ayadoo muqdisho ku sugan waxaan leeyahay ciid wanaagsan asxaabteydii ugu qaaliga aan kama tegaan dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo gruubkaan kusaan ka muuqa marka maqnaa ugu horeeya yaasiin cali axmed laalisnilooya iyo saaxiibadeyda ugu qaaliga aan hilmaami karin jaweeri xasan xeesho waxaan leeyahay iyadana jimco wanaagsan iskuulka iyo qaaliga beledweyne berimaha secretary school maamuli- maca- maamulaha macalimiintada ayaga waxaa leeyahay ciid wanaagsan kama tegin dhegeystayaasheeda qaaliga ku xirgaaiyo beero wareysalaasha anista holwadaag joogta ismaan iswiitin buntoyn dhammaantood ayagana waxaa leeyahay jimco wanaagsan kama tegin weriyaasha qaaliga iyo beerlo ugu horeeya adigoo maxamed cabdisane barnaamijka quruxda badan noo daadinaya inaad siga macaana kama dhaco aadan cabdi axmed waxaa leeyahay sidana
waan kaa guddoonay sacdiya siman oo buundaweyn naga soo wacaysay waxaan rajaynaynaa dadka salaantina inay kaa gudoomi doonaan haddii alla idmo aadanoo dhegeysta qadka telefoonka ku jira soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto waa hagaag dhegeystaasi qadka telefoonka ee ka go-ay waan rajeynaya in mar kale uu dib usoo wactami doono dhegeystaha xiga soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto isna sidoo kale qadka telefoonka ee ka go-ay ciid wanaagsan ayaan leenahay dhammaan dhegeystayaasheena ku xiran raadiyo beerula waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka salaamaha iyo ciidda ee raadiyo beerula dhegeystaha qad ku jira soo dhow dhegeysta alo dhege- wacalaykum asalaam soo dhow walaal magacaadi halkaad joogto
maaxuumta buuqaale adee farsa muuqaanka baadiyaha barnaamijka ahaan sida dhammaan dhegeystayaasha waxaana leeyahay iyo ciid wanaagsan awis wanaagsan magaca waa liila xaafudbuule leyla buunduweyn haye leyla soo dhowo ciid wanaagsan ayaan ku leenahay sida saaka loogu ciida buunduweyn iyo cidda aad jeceshahay inaad salaanto
waa maaxuumta buuqaale ciid lamid ayaan ku leeyahay Ee, saakii magaalada burweyne gaaraan xaafada buundooyin si fiican ayaa looga ciiday si wanaagsan ayaa looga ciiday barnaamijka dhawr godobood badan waxaan halkaan ka salaamaya hooyaday macaan aabbaye walaalahe muslimiinta dhammaan meel kastay joogaan sidoo kale waalidiintayda waan salaamaya asxaabiygu qaadi waan salaamayaa iskuulkayga waan salaamayaa burweyne aan berima sekondary school maamulaha iskuulka maamul ku-xigeenka asxaabta dhammaan waan salaamaya ardayda dhammaan waan salaamaya sidoo kale waxaan salaamaya dhegeystayaasha ku xiran warbaahinta beelaha ugu mareysa عادي محمد علي دكتور فريق جوري جرقهم إذا طلعت عشعو لما أنت أنا تقوى علي أختي ويا زميلي علي سيدة طلع السلامية أنت كورك صور باهي بدر وغوري مراميركو مراميركو غوري أتقعد النبارة عارفني أنا عبدها لما أنت رشكو بنا حاولي أختي ويا زميلي كل شيء كل مرة تجحد حاولي يجي رشكو ciid wanaagsan ayaan ku leenahay waana kaa guddoonay salaantaas anagoo kookiila bahda beerlula waxaan filayaa in asxaabta kalena ay kaa guddoomeen dhegeystaha xiga isaga xiga ayaan markana aadan oo fursadda siinaa haloo dhegeysta dhegeystaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ayaan hawada ka leenahay dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan telefoonka nambarkiisa uu yaabel xal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad naga soo wici kartaan si barnaamijka aad noogala qeyb qaadataan haloo dhegeysta meel kastoo aad joogtaanna fiid wanaagsan ayaan hawada ka leenahay
alla maanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa kuwabaale ilaaheena siiyey isagaa kuwa
ciid wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhegeystaha qad ku jira soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto Hello, السلام عليكم wacalaykum salaam ciid wanaagsan walaal soo dhow magacaadii halkaad joogto
وأنا ولكن حمدي وجلت الحمد لله xamdi soo dhow ciid wanaagsan ayaa mar kale ku leenahay xamdi hludaag sida looga ciiday iyo cidda aad jeceshahay inaad salaanto
si wanaagsan ayaa loogu ciidiyey dhammaan xaafadda alwadaag intaan ka warqabo dhammaan si wanaagsan ayaa loo ciidiyey saxaad ciid wanaagsan sidoo kale yaad jeceshahay inaad salaanto ehelada iyo asxaabta wahagaag waxaan filayaa inuu qadka ka go xamdi ciid wanaagsan ayaan leenahay iyada iyo dhammaanba dhegeystayaasheena kale dhegeystaha xiga soo dhow dhegeysta magacadi halkaad joogto wahagaag kaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciidda iyo salaamaha ee raadiyo beerula muujada f m dhirkeedu yahay sideed sideed dhibic sideed megahertis magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xiriirsan dhegeystayaasheena daafaha dunida ku kala sugana waxay toosna ugu dhegeysanayaan baraha bulshada sida beerula facebook dhegeystaha qad ku jira soo dhow dhegeysta magacadi halkaad joogto isagina sidoo kale qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynayaa haddii ay fursad u saamaxdo inuu mar kale barnaamijka ka qayb qaadan doono dhegeystayaasheena barnaamijkan gadaal ugu soo biray waxaa naga soo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan
alla maanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa kuwabaale ilaaheena siiyey isagaa kuwabaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
qiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan
barnaamijka salaamaha iyo ciidda ee raadiyo berol ayaad degeysanaysaan oo idinkaga imaanaya sideed sideed dhibic sideed megahartis magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan dhegeystayaasheena barnaamijka gadaalka la soo biirina waxayna kasoo wici karaan eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan barnaamijka dhegeystayaasha ayaan fursad ugu siineynaa in ay nagula ciidaan oo eheladooda saaxiibadooda ay jecel yihiin hawada ka salaamaan sidoo kalena waxaan ka marnayn kaalimihii suugaaneed
ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida caranabada calool samaan ku ciida sharaf cudoon carab wanaagsan ku ciida caranabada calool samaan ku ciida sharaf cudoon carab wanaagsan ku ciida nabada curatay cawaanka jiiba carayadene waciidi nuurke tuma cayaarku sama ku ciida nabada curatay cawaanka jiifa cararyadene waciidi nuurke tuma cayaarku sama ku ciida ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida cirkan daraaray cusubka dooga ku canamaada canabka buuxa midha casaaday caruurta siiya cirkan daraaray cusubka dooga ku caafimaada canabka buuxa midha casaaday caruurta siiya xaqa cadaaday cudurka guuray wacawadeene waciid islaame tuma cayaarto sama ku ciida xaqaa cadaaday
ciida ciida ciid wanaagsan ku ciid ayaan hawadeeda ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay ciid wanaagsan mowjada siddeetan iyo saddex dhibic sideedegaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan barta facebook aan ku leenahay beelula radio dhegeystaha qadka telefoonka ku jira ayaan markana fursadda siinaa halo dhegeysta waalaikum salaam soo dhowo walaal magac halkaad naga soo waxayso
magaceygu waxaan xamdulo waxaana isoobacaa buundaweyn hani buundaweyne ayaad naga soo waxaysaa
haa aye soo dhowo ayaan ku leenahay yaad salaami lahayd eh, caawa
aw waxaan salaamay asxaabtayda sidoo kale hooyaday macaan aabahay macaan mari salaamaan hooyaday aabe axmed baro waxaa kaloo ka salaam walaashay xaawo sidoo kale waxaan ka salaamaya macalimiintayda boomasarka macaane yuusuf raag waxaa kaloo ka salaamaya asxaabtayda waxaa ka salaamaya saaxiibadayda qaadiga raaxo xuseen maxamed raax haruun waxaa kaloo ka salaamaya ayeeyaday iyo aboobahay iyo beerule jid wanaagsan aad baad wanaagsan tahay hanigoo bundooy naga soo wacayso waan kaaga mahad celinaynaa annagana salaanta aad noo soo gudbiso aan kaa qaadnay dadka aad salaantayn waxaan rajaynaynaa inay kaa guddoomeen welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka salamaha iyo ciidda idaacadda beerlo ee magaalada baladweyne wadajirna waxayd la socodsiinaya anigoo maxamed cabdisanaya iyo aadan cabdi axmed dhinaca farsamadana maxamed yuusuf cabdullahi ayaa noo jooga aadan oo dhegeysa qadka ku jira soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto halo dhe- haye ciid wanaagsan ayaan ku leenahay magacaadii halkaad joogto halo dhegeyste qadka telefoonka ee dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha xiga ayaan soo dhaweynayaa soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto sidoo kale qadka telefoonka ayaa isna ka go-ay barnaamijka salaamaha iyo ciidda ee raadiyo beerol ayaad degeysanaysaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad naga soo wici kartaan soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto
alo salaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhow walaal magacaadii halkaad joogto
magacaygu waa nala cabdulaa joogto deegaanka burqani haye soo dhow nale ciid wanaagsan ayaan ku leenahay
mid wanaagsan waxaana wanaagsan oo dhawa walaal haye maanta sidee deegaanka aad joogto looga ciiday iyo cidda aad jeceshahay inaad salaanto
maasha allah waxaana wanaagsan si wacan ayaa looga yiiday deegaanka burqani iyo saddex xaafadood waaye si wacan oo wanaagsan ayaa looga yiiday waxaan salaamayaa hooyaday macaanto aabbahay macaane ab- abtiyaashay iyo eedayaashay dhammaan odayaashay ummadda soomaaliyeed meel kasii joogto aad baad umahadsantahay waan filaya inay kaa guddoomeen mid lamidana ay hawada kuu soo marin doonaan
aadan oo dhegeystayaashan waxaan uga mahad celinaa sida markasta ay heel heel- hay-adaha ay noogu heelan yihiin ee barnaamijyada halkana ka jabina ay noogala qeyb qaataan iyagana caawa ayaan fursado siinay in heladooda iyo asxaabtooda ay salaamaan aad iyo aad meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ayaan hawada ka leenahay halo dhegeysta soo dhowow magacaada halkaad naga soo wacayso
magacaygu waa cabdi xasan xuseen oo jooga tuulada foola cabdi lafal ayaad naga soo wacaysaa
Walaal.
cabdi soo dhow ayaan ku leenahay ciid wanaagsan haye yaad salaami lahayd seesa looga celiyay deegaanka lafoole maanta
ciid wanaagsan walaal macaane aad iyo aad ayaa loo- looga iiday maantay kula caam maanta khayr.
ay waayahay cabdi yaad salaami lahayd
yaa walaal yaad salaami lahayd hela iyo asxaab iyo maxaa layihahdaa Mhm.
dhammaan ummadda muslimiinta meel kastii joogaan ee ayaa salaamaya culimo udiinka dhammaan macalimiinta dugsiga macalimiinta iskuulka dhammaan waa wada salaamaya aad u mahadsan tahay cabdi la fuule naga soo wacay waan kaaga mahad celinaa si wanaagsan ayaa barnaamijka aad nogala qeyb qaadatay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka salaamaha iyo ciidda idaacadda beerle ee magaalada baladweyne ayaanad nagala socotaan
soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto halo dhegeyste waa hagaag dhegeystayaas waxaan filaya inaanu imaqal dhegeysta kale ayaan soo dhaweynayaa soo dhow dhegeysta magacaadii halkaad joogto isna qadka telefoonka ayaa ka go-ay barnaamijkii salaamaha iyo ciidda ee raadiyo beerlo ayaad degeysanaysaan dhegeystayaal
عندقيسك سامحة وضع روح عالمها عندقيسك سامحة وضع روح عالمها عمها الإسلام كان عيسقها لقيب صدى عندقيسك سامحة وضع روح عالمها عندقيسك سامحة وضع روح عالمها عمها الإسلام كان عيسقها لقيب صدى وعيداني يا عواليني كوانا عيد عافي مالوها عرورة صوك هيو وعيدي ودا عيرة وعيدي ودا عيدة كوانا عيد عافي مالوها كوانا عيد عافي ماتن وعيداني يا عواليني كوانا عيد عافي مالوها ومالين عيدو مسلمين تعيدون مساكين كالعاوي وعبادتها لسوقتين ومالين عيدو مسلمين تعيدون مساكين كالعاوي وعبادتها لسوقتين فرحات كواد عاويو يعرون عرورتوي فرحات كواد عاويو يعرون عرورتوي عصبوركي عيلانكيو عين بعين دركو حيدها فرحات كواد عاويو يعرون عرورتوي فرحات كواد عاويو يعرون عرورتوي عصبوركي عيلانكيو عين بعين دركو حيدها وعيداني يا عواليني كوانا عيد عافي مالوها صوك حيو وعيدي ودا عيرة وعيدي ودا عيدة كوانا عيد عافي مالوها كوانا عيد عافي ماتن
markas waad joogtaan ciid wanaagsan ayaan hawadeeda kale nahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka salaamaha iyo ciidda idaacadda beerule ee magaalada baladweyne markana dhegeysta aqadka telefoonka ku jira ayaan fursadda siinaa hallo dhegeysta dhegeystaha aqadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ayaan markana fursadda siinaa si barnaamijka uu nagala qayb qaato isla markaana heladiisa iyo asxaabtiisaba uu u salaamo hallo dhegeysta hallo salaam calaykum soo dhawow magacaada halkaad naga soo wacayso waxaan ka codsanaa inaad ka fogaato aalada aad naga dhegaysanayso
abu waa ka fogahay haye soo dhawow magacaada halkaad naga soo wacayso
waxaa kaa soo wacaya tulale la foole la foola haye magacna
aadan maxamed ibraahim aadan soo dhawo ayaan ku leenahay ciid wanaagsan haye yaad salaami lahayd
waxaan salaamayaa inta muslimiin ee inta culamudiinka ee waxaan salaamayaa idaacadda beerlow wax ka shaqeeya oo dhan
waan kaa qaadnay aadan aad baad mahadsan tahay la fuul ayuu naga soo wacayay waan kaaga mahadceleynaa si wanaagsan ee barnaamijka aad noogala qayb qaatay markaan dhegeysaa xigaadana
soo dhow dhegeyste magacadii halkaad joogto haloo dhegeyste soo dhow wanaagsan ciid mubaarak haye magacadii halkaad joogto juweyri juweyl haye juweyri soo dhow ciid wanaagsan ayaa marka la kulina jawiil sida looga ciiday iyo cid aad jeceshahay inaad islaamto hayaad jeceshahay eheladaada asxaabtaada inaad hawda salaan u mariso
waxaa salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah soomaaliweyn meel walba ku sugantaa ciid wanaagsan aa leeyahay waxaa kaloo ciid wanaagsan leeyahay dhammaan faamiligayga qaraabad hooyada iyo aabbahe oo dhaalahayga dhammaan waxaan salaamayaa asxaabteeda sidoo kale waryaasha ka howlgala warbaahinta beerala ayagana ciid wanaagsan aa leeyahay dhegeystayaasha aakan mareen ayagana ciid wanaagsan aa leeyahay marka waxaan leeyahay ciid mubaarakulah aad baad umahadsantahay sidoo kale ciid wanaagsan ayaan ku leenahay meel walba ad joogtaana dhegeystayaal waxaan idin leenahay ciid wanaagsan dhegeystayaasheena barnaamijka gadaal kala soo qabsaday ibir dhaxar sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayay nagu soo wici karaan
wadana sidaa sheegtaba dhegeystayaashaan waxay naga soo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayay naga soo wici karaan labadii dambe ee barnaamijkana waan isla soo gaarnay halo dhegeysta
halo soo dhowow magacda halkaad naga soo wacayso
nimca joogta xaafadda buudaweyn nimco buundaweyne ayaad naga soo wacaysaa
ha nimco soo dhow ayaan ku leenahay yaad salaami lahayd caawa
meesha waxaan ka salaama ummadda soomaali meel alle meela joogta waxaan ka salaamaya hooyaday macaafo aabbahay walaalahay waxaan ka salaamaya iskuulka aflax ardayaasha dhigata fasalka sagaalaad waxaan meeshanan ka salaamaya walaalka cabdilaahi maxamed aadan walaalkay saadaq walaalkay kii waxaan meeshan si qaas ugu salaamaya walaashay maryam
aad umahadsan tahay nimco buundaweyne naga soo wacaysa
dhegeystaha xigaa soo soo dhow dhegeysta magacadii halkaad joogto waxgaa qadka telefoonka ayaa ka go-ay ciid wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal
xasiiso allahayo waxaan caawad jecelahay caradii dhulkeeno caraftiyo udgoonkii lodacaalihide xasiiso allahayo waxaan caawad jecelahay caradii dhulkeeno caraftiyo udgoonkii lodacaalihide
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka salaamaha iyo cidda ee raadiyo beerlo dhegeystaha qad ku jira soo dhow dhegeysta magacada halkaad joogto halo dhegeyste Soo dho- wacalaikum salaam soo dhow walaal ciid wanaagsan magacadii halkaad joogto
walaalkay magacayga waa shukriga joogta xaafadda gudooye shukri soo dhow ciid wanaagsan ayaan ku leenahay barnaamijka kusoo dhowow buntooyin sida loogu ciiday iyo cidda aad jeceshahay inaad islanto
maasha allah si fiican baa loogu iiday waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaan meel kastay joogaan waxaan ku salaamayaa salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haye
iyo waalidiintiisa iyo idaacadda darmuule aad baad mahadsantahay waxaan filaya inta ku dhegeysanaysa inay kaa guddoomeen mid lamidna ay hawada kuu soo marin doonaan dhegeysta xiga
halo dhegeysta dhegeystaadna qadka telefoonka ayaa aadan ka go-ay dhegeysta xigaya markana fursadda siina halo dhegeysta dhegeystaadna qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel kastoo aad joogtaana ciid wanaagsan ayaan hawadeed ka leenahay dhegeystayaal welina waxaad maqlaysaan barnaamijka salaamaha iyo ciidda halo dhegeysta halo salaam calaykum عليكم السلام soo dhowow walaal magacaad kaad naga soo wacayso
وفرجنا دوق الديف وديف ولا farjano deefu naga soo wacyo
آه.
soo dhow ayaan ku leenahay sidee le- maxaa leedahay looga ciiday maanta deefo
آه لوجع يقلع هذا لوجع يقلع الديف يجي يجي هروح بكم الدورين أي، واي. waayo fardan ayaad salaamaysaa caawa
halka waxaan ka salaamaya waa labadii erday u dhashay iyo intii Mhm.
aragtay intii asxaabtii daay intii maqalkii muuqaalkii iyo taqaaliintii muslimiin oo marka joogo maqalkii dhegeysanayso waad umaasan tahay farjano deefo naga soo wacyo aan kaaga mahad celinaa si wanaagsan ee barnaamijkaad nooga qayb qaadatay waxaan rajaynaynaa dadka salaantayna inay kaa guddoomi doonaan hal yaal idmo
soo dhow dhegeysta magacadii halkaad joogto waa hagaag qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeysta xiga soo dhow dhegeysta halo dhegeyste isna sidoo kale qadka telefoonka ayaa ka go-ay barnaamijka salaamaha iyo ciidda ee radio berlo ayaa degeysanaysaan qaybihii dambena dhegeystayaal waa isla soo gaarnay dhegeystaha xiga halo Assalaamu calaykum.
wacalaikum salaam soo dhow walaal magacadii halkaad joogto
waa dhawaa walaalkay magaca waa cabdinaasir dhowla deegaanka sariilaala ayaan iskaga soo xiriiraya cabdinaasir oo ciid wanaagsan ayaan ku leenahay sida sariiraale saaka looga ciiday iyo cidda aad jeceshahay inaad silanto
maasha allah ciid lamida si wanaagsan ayaa looga ciiday sariilaala saakay halkan waxaan ugu horeyn ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ambal iyo ciid wanaagsan sidoo kale waxaan salaamayaa waalidiintiina ugu horeeyaan labadiisa waalid sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan walaalahay meel kastoo ay joogaan asxaab fara badan oo halkan kusoo koobi kara dhammaantood ayagana waa salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha raadiyo beerdhowla shaqaalaha iyo wariyaasha ka howlgala dhammaantiin waa idin salaamaya waxaa idin leeyahay mar kale ciid wanaagsan kula caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ayaan ku leenahay adigio dhammaanba dhegeystayaasheena ku xiran radio berla
dhegeystaaqadka telefoonka ku jira ayaan aadana markana fursadda siina halo dhegeysta halo asalaam calaykum
waalaikum salaam soo dhowow walaal magacaad kaad naga soo wacayso
dhawa magaca waa saxib cali xaafadda xaafad ku celi mar kale magaca
qadro khadro halkeed naga soo wacaysaa
xaafadda xaafad xawataakaad naga soo wacaysaa iyo khadra soo dhowow xawataako sidee maanta looga ciiday yaa salaami lahayd
maasha allah si wanaagsanaa looga ciiday Mhm,
waxaan salaamayaa haweeney macaan mhm.
dhammaan walaalahayga qaali ah iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan
waad umaasan tahay khadra qaali oo naga soo wacaysay xaafadda xawtaako ee magaalada baladuna kaaga mahad celinaa adigii dhegeystayaasheena kaleba sida wanaagsan ee barnaamijyada halkan aan ka tabina aad noogala qayb qaadataan qaybihii dambe ee barnaamijkana hawaan isla soo gaarnay
iyo ciidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey isaga ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
calankeena iftiimay xidigtaa kuwastaysan calankeena iftiimay xidigtaa kuwastaysan ilaahiina siiyay isagaa
wajada sideetan iyo sideed dhibic sideed ayaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan barta facebook aan ku leenahay abelula radio dhegeystahaas qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeysta xigaya markana fursadda siina halo dhegeysta dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay qaybihii dambe ee barnaamijka salaamaha iyo ciidda radio beelul ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay halo dhegeysta dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeysta xiga markana adno soo dhow dhegeysta magacaad yeelkaad joogto halo dhegeyste soo dhow walaal magacaad yeelkaad joogto aaladaad naga dhegeysanana ku fodow mawlidow aaladaad naga dhegeysanaysa ka fogow adigoo mahadsan magacaad yeelkaad joogto haye soo dhow ciid wanaagsan yaad jeceshahay inaad salaamto eheladaada iyo asxaabtaada
halka waxaa ka salaamaya hooyada iyo abaay saxaabtiida meel kasii joogaan
aad baad umahadsan tahay waan filaya inay kaa guddoomaan mid lamidana ay hawada kuusoo marin doonaan dhegeystaha xigayaan iyadana markana fursadda siina halo dhegeysta dhegeystahaasna qaadka telefoonka ayaa ka go-ay meel kastoo aad joogtaana fid wanaagsan ayaan hawada ka leenahay dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka salaamaha iyo ciidda ayaan isla soo gaarna halo dhegeysta halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaalkay adee bugaa kula daadihina bugaa ku bursamay digiidkiyaasha dhammaan gabdhaha habeen wanaagsan wanaagsana waxaanay ku leenahay soo dhawow magacaad halkaad naga soo wacayso
waa mahadsantaa walaalkii magaca falastiin xaafadda bunduwina walaalkaa soo dheer falastiin buundooyin ayaad naga soo wacaysaa
ha falastiin soo dhawow ayaan ku leenahay yaad salaami lahayd caawa
waa mahadsantaa walaalkii halkan waxaan ka salaamaya hooyada macaan aabay walaalahay si iskugu jiraan wiilalii gabdha waa salaamaya waxaan kala salaamaya ahli qaraawi familinkan lee waa salaamaya waxaan kaloo salaamaya idaacadda beeroley warayaasha kas- ka shaqeeyanana midii laga dhihin waa salaamaya dhegeystayaashana waa salaamaya aad mahadsan tahay falastiin oo buunjooy naga soo wacaysay waan kaaga mahadcelinaa si wanaagsan ee barnaamijka aad noogala qayb qaatay waxaan rajeynaa dadkaa salaantayna inay kaa guddoomi doonaan annagana waan kaa guddoonnay dhegeystaha qadka ku jira adano soo dhow dhegeysta magacaad halkaad joogto halo dhegeyste qadka telefoonka ee dhegeystaasi ka go-a dhegeystaha xiga ayaan soo dhaweynayaa soo dhow dhegeysta magacaad halkaad joogto isna sidoo kale qadka telefoonka ayaa ka go-ay welin waxaad degeysanaysaan barnaamijka salaamaha iyo ciidda ee raadiyo berla soo dhow dhegeysta magacaad halkaad joogto qadka telefoonka ayaa ka go-a dhegeystayaashana barnaamijka gadaal kala soo qabsaday waxa ay naga soo wici karaan ewer lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan soo dhow dhegeysta
adan waxaad waddaa dhegeystayaasha inuu qadka telefoonka ka gogo-ayo waxaan rajeynaynaa in dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jira uu ka faa'iideysan doono halo dhegeysta halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum dhegeystayaasku waan ka gudbaynaa guud ahaan intaas ayaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii salaamaha iyo ciidda oo wadajir idin kula socotinaya anigoo maxamed cabdisan iyo aadan cabdi axmed dhinaca farsamadana maxamed yuusuf cabdullahi ayaa noo jooga ciddii barnaamijkan uu sheegay ama mar kale danaynsa inay dhegeysto waxaa ka heli kartaa barta internet-kan ku leenahay ee radio belula dot s o sidoo kale waxaad naga maqli kartaan barta facebook aan ku leenahay belula radio inta barnaamijkan mid labada dib u kulmi doono waxaan idinka tegayaa saa nabadgelyo
iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale
ahaataye maanta
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale